faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed dee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif radio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdillah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam radio cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warka habeen ee raadiyo cadaado qodobada aad maqli doontaan caawa waxaa ugu dooroon guddiga dib u heshiisiinta galaammudug oo ku dhawaaqay wakhtiga la qaban doono shirka dib u heshiisiinta iyo tirada ka soo qaybgelaysa in ka badana toban ruux oo ku dhintay qarax maanta ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose faahfaahino dheeraadahoo ka soo baxaya dagaal culus oo al-shabaab iyo kooxda macamusleyda ku dhex maray garoonka diyaaradaha buula barday ee gobolka hiiraan maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari oo xorriyadooda dib ugu soo celisay xubno ka tirsan guddi gacanta ku hayay dhismaha waddo ka socota boosaaso oo ay xabsiga dhigeen puntland maamulka degmada dhuusamareeb oo amarra culus ku soo rogay ee gaadiidleyda ka shaqaysa gudaha magaaladaasi asiir culus oo laga helay dowladda qatar oo al-shabaab u wakiilatay iyo sidii looga saari lahaa imaaraadka dekeda magaalada boosaaso wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya oo war ka soo saartay dib u dhaca ku yimid doorashada galamudug qaar ka mida odayaasha iyo waxgaradka dhuusa mareeb iyo guriceel oo war ka soo saaray guddiga dowladdu u xil saartay qabashada shirka dib u heshiisiinta galamudug maamulka degmada beledweyne oo amarra duldhigay dad mootooyin iyo gawaari ku dhex dhaca gudaha degmadaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo baydhabo ka furay madasha arrimaha bini-aadinimada dalka beesha caalamka oo war ka soo saartay xaaladda galmudug kadib safara ay ku tageen magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug qodobadaas iyo kuwo kale ayaad warka habeen ku dhegaysan doontaa
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaystow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo talaadaha arbaca ayaa soo gelaysa taariikhda waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha toddobaad labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaasi aad maqasheen waxay ahaayeen warkeena habeena caawa kuwooda ugu doorka roon iyagoo faahfaahsan waxaa la diyaaraa cumar axmed ibraahim suxayfa suxayfa mahadsaned shaafici shariif maxamuud bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal haatanna kusoo dhawaada warkii oo dhan guddiga dib u heshiisiinta galmudug ayaa ku dhawaaqaya wakhtiga shirka dib u heshiisiinta iyo tirada ergeyda ka qaybgelaysa shirkaasi cabdulaahi warsamo rable ayaa warkan ka soo diray magaalada dhuusamareeb guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug ayaa war ay soo saareen gelinkii dambe ee maanta waxa ay ku shaaciyeen wakhtiga la qaban doono shirweynaha oo ku beegan shanta bisha agoosto laba kun toban iyo sagaal waxaana sidoo kale warkan lagu tilmaamay in ergada ka qaybgelaysa shirka dib u heshiisiinta ee dhowaan ka qabsoomaya magaalada dhuusamareeb ay noqon doonto saddex boqol lix iyo konton ergo guddoomiye ku-xigeenka guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug mudane cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel ayaa saxaafadda u akhriyay warmurtiyeedka ka soo baxay guddiga ee lagu tilmaamayay howsha soo socota intaa kadib guddigu markii uu qiimeeyey xaaladda ka jirta deegaanada galmudug iyo baahida loo qabo in si deg deg ah loo fidiyo gogol dib heshiisiineed oo lagu lafaguro islamarkaana lagu xalliyo khilaafaadka bulsho ee deegaanada galmudug wuxuu go'aamiyey kow in ergooyinka ku matalaya beelaha wadadega galmudug ee tiro ahaan loo qoondeeyey beel walba lagu soo xulo waayo aragnimo la xiriirta arrimaha dib heshiisiinta kana kooban qaybaha kala duwan ee bulshada sida hogaamiyaasha dhaqanka culamaa udiinka dhallinyarada ganacsatada iyo haweenka qodobka labaad in shirweynaha dib u heshiisiinta uu ka dhaco magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareed shanta bisha agoosto saddex in ergooyinka shirweynaha loo qoondeeyey ay soo gaaraan goobta shirka kowda bisha agoosto si ay wakti ugu helaan deegaan iyo kulamo gaargaar ah afar guddigu wuxuu qoondeeyey wuxuu qoondeeyey in tirada guud ee ergooyinka ka soo qaybgalaya shirka ay noqdaan saddex boqol konton iyo lix ergo shan in wasaaradda arrimaha gudaha iyo iyadoo tixgelinaysa qorshaha guddiga ay u diyaariso dhammaan tashiilaadkii shirweynaha iyo ergooyinka ay u baahan yihiin lix guddigu wuxuu guddigu waxa uu taageero buuxda weydiisanayaa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka u fadhiya soomaaliya kuna casumayaa furitaanka shirweynaha guddiga waxa uu bulshada galmudug ugu baaqayaa in ay taageeraan kalana shaqeeyaan guddiga sidii uu shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug ugu guulaysan lahaa in ka badana toban ruux ayaa ku dhimatay qarax maanta ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose inta la xaqiijiyey toban qof ayaa ku dhimatay qarax mino oo maanta lala beegsaday baabuur ay la socdeen adada rayid ah oo meel u dhow magaalada afgoye ee gobolka shabeellaha hoose maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in dadkii saarnaa gawaaridan intooda badan ay dhaawacyo ka soo gaareen qaraxaasi islamarkaana dad kale ay ku dhinteen guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle ayaa waxa uu sheegay inay dhinteen dhammaana dadkii gaarigan waday wuxuuna sheegay in maamulka gobolka shabeellaha hoose inay ka tacsiinayaan dadkan rayidka ee ku dhintay qaraxa maanta ka dhacay degmada afgoye ee gobolka shabeellaha hoose waxa uu sheegay in gaariga qaraxa lala eegtay ay wateen ganacsato ka shaqaynaysay caanaha xoolaha ee la keeno gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxana dadka rayidka ay ku dhinteen waxaana maamulka gobolka shabeellaha hoose uu ku eedaynaya qaraxan dagaalamayaasha al-shabaab faahfaahino dheeraadaha ayaa ka soo baxaya dagaala kooxda macawisley iyo dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray garoonka diyaaradaha magaalada buula burde ee gobolka hiiraan shaafici shariif maxamuud ayaa faahfaahinay dagaal u dhexeeya kooxda macamuusleyda iyo al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada buulaberde kadib markii al-shabaab halkaasi ay weerar ku soo qaadeen maxamed cali istakiina guddoomiyaha macamuusleyda oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab hoobiyaal ay ku soo garaaceen garoonka buulaberde oo gacanta ay ku hayaan macamuusleyda islamarkaasina ay iska caabiyeen waxa uu tilmaamay in ay dileen al-shabaab saddexa ka tirsan kooxda macamuusleyda kadib iska caabintoodana waxa uu xusay in ay ka dileen dhanka al-shabaab laba ruux sidoo kalena ay laba kale gacanta uga soo dhigeen sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in raggan gacanta ay ku soo dhigeen ay ku baadigoobayaan xubna uu sheegay in laga shakisan yahay oo ku sugan deegaanada ay gacanta ku hayaan macamuusleyda inta ka horeysana waxa uu sheegay inay danahooda ku fushan doonaan oo gacanta ay ku hayn doonaan walaal horta garoonka horta alkan meel afkiisa hore waa ma garan marka waa duqeeyeen marka lagu wiilal dhalinyarana waa waa ku dileen ma garatay macawisleyda ka tirsan waa garta marka howlgal hadii la qaado dii howlgal la qaadana had laba saac iyo ilaa saacka laba saac inta udhexaysan inta udhexaysana waa soo qabana ma garatay dadkii laba kamidna waa lasoo dilay laba kamidna waa la soo qabtay ma ma ma hobiyaalay ku garaaceen ma garan waa garta khasaare dhimasho intee jirta labada dhinac may waaba dhaafeen hobiyaashii meeshii eh, bartilmaameedka ahay waaba dhaafeen walashaan meel wuxuu ku dhacaba eh, oo hurda ma garan marka meelihii oo bartilmaameedka u- ayaga ay rabeen ma ahane waaba dhaafeen oo meelo kale ku dhaca maya wax kasaaro hadii laada eh, dadka re- xoolo dhaqatada ah oo reer baadiyaha oo meelahaas u- ay degan eh, u- iyo wax gaaro ilaahay abuurta soo gara xitaa ayaga ma leh anaga iskaba dhahay kadib maxaa xigay
walaal howlgal baa xigay ee, dad la dilay aa jiray oo ee, wiilal dhalinyaro oo macusleyda kamid ahoo qaata mootooyin watay marka kolley ee, la- howlgal baan qaadnay xali xali laba saacaan qaadnay howlgalkii meydkii waa soo qaadnay marka wiilashii la dilay marka dabadeedna raggii hoobiyaasha soo weerarane laba kamidna gacanta aan kusoo dhignay laba kamidna waa dilnay marka howlgalka sidaas uu ku socday laadana de kale deegaanadii laga oo weerarka lagu soo qaadanay laada anaga eh, gacanta ku hayna ma garan anagaa wadan anaga qaadan anaga waxa waaye eh, blueprint waxa waaye dawladda federaalka waaye ma garan hadda ayagana jahay jahay jahay dagaalka ay ku qaadeen oo ay aadeen dawladda federaalka iyo ciidamada ciidamada jabuuti wiil walaal Eh, annagana eh, maxay isleeyihin ma- qaybaan ay- meel aan wajahnay marka hadda annagaa gacanta kusoo dhigno marka annaga waxaan u- waxaan u ruqaansanay deegaanadii annaga aan ka tilnayn ayaan u wadana ma garata annaga dan baan kalayna dan baan kalayna ujeedadayna markaan ka gaarnaan markaan soo wareegi doono ma garata dantiinu ma waxaan ka ahayn maadaama weer ay kusoo qaadeen dagaallo in kala dhexeeya inaad dishaanba
maya waxa waaye howlgal baan howlgal baan muraad baan galeenahay muraadkayna markaan gaarno dabadeed ayaan ii sheegaan hadday dawladda federaalka noqoto iyo hadday ay ay arrimo kale ay noqoto say noqdaan warbaahintaan la wadaagi doonaa laakiin waad ammaan gelinaysaan soo maahan maadaama gacantiin ay ku jiraan aad soo qabateen hadda eh, dad badan dad badan oo ku baadigoobayna ma garat marka eh, dad badan oo deegaanadayna joogaan oo ayaga la shaqeeya ayaa jiro marka howlgal ba aan- aan, eh, howlgal badan oo isdhexgeersooda ayaa jiro marka wada shaqayn badan baa jirto marka eh, information badan baan ku raadinayna kolley marka dantaynaan ka gaarana kolley say arrinta noqon doontaba ilah waa ka warhaya ma garat maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa xorriyadeeda dib ugu soo celisay xubno ka tirsan ah guddiga dib u dhiska waddada bartamaha ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa maanta xorriyadeeda dib ugu soo celisay afar xubnood oo ka tirsanaa guddiga dib u dhiska waddada bartamaha ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari saddex xubnood oo guddiga ka tirsanaa ayaa khamiistii hore xabsiga la dhigay kadib markii ay dowladda federaalk soomaaliya ka guddoomeen lacaga deeq ahayd oo aanan soo marin nidaamka maaliyadeed ee maamulka puntland taasi oo dowladda federaalk soomaaliya ugu deeqday dib u dhiska waddada bartamaha ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari sidoo kale guddoomiyaha guddiga dib u dhiska waddada bartamaha ee magaalada boosaaso sheekh maxamed macalin axmed ayaa isna xabsiga la dhigay kadib laba maalmood ka hor markii uu ka soo laabtay safar uu oga maqnaa deegaanada maamulka puntland xubnahan la xiray ayaa dhammaantood maanta la horgeeyey maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa xorriyadooda dib lagu soo celiyey kadib markii la sheegay in lagu waayey wax dembi ah dhinaca kale madaxweynaha maamulka puntland siciide cabdulaahi deni oo maanta ka hadlay xarigga ganacsatadan ku xirnayd magaalada boosaaso ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay xarigga mas-uuliyiintan balse uusan ka hor cadayn baaritaanada maxkamadda maamulka degmada dhuusamareeb ayaa amaro culus u duldhigay gaadiidleyda ka shaqeeya gudaha magaaladaasi cabdulaahi warsamo roble ayaa warkana kasoo diray magaalada dhuusamareeb sumada gaadiidka ayaa waxay tahay taaragada iyo buugga lahaanshaha waana mid cadaynaysa milkiyada gaariga qofka iska leh maamulka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxa uu soo saaray amar gaadiidleyda lagu farayo inay qaataan taarigada gudoomiyaha dhuusamareeb macalin nuur cilmi cabdulle ayaa waxa uu sheegay in gaadiidka sumad la-aanta ah ay ka imaan karto khatar amni sidaasi darteedna aan loo ogolaan doonin inay galaan xarumaha dowladda gawaarida aan wadanin taarigada maamulka markaan aragnay in badan khatarta ka imaan karta gaadiidka sumad la-aanta ah ama taargad la-aanta ah waxaa maamulka caasimadda soo gudbinayaa dhammaan gaadiidka ka howlgala caasimadda iyo deegaanada hoos yimaada in ay qaataan taargada maamul goboleedka galmudug maadaama hore loo asteeyey ama loo daahfuray xafiiskii ku shaqada lahay Een, waxaan leenahay qof kasta si uu amniga uga qayb qaato u hubiyo noloshiisa iyo naftiisa iyo inta xaqa ku leh Een, waa inay shacabku nagu gacan siiyaan haddii ilaahay idmo Ee, dhanka kale gaadiidka waxaa ka mid ah gaadiid een, kiraysan oo heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo dhammaan een, bulshaweynta ama een, marti sharaf imaanaysa xafiisyadooda galahaya oo tegahaya ma suurtagelayso gaari aan ast- astaan lahayn oo aan taarga lahayn oo aan sugnaan haysan oo aan diiwaan gashanayn in macnaha xafiisyada noocaas oo kale lagu aamino waxaan leenahay faata maa faata laakiin wixii hadda ka dambeeya waxaan iclaaminaynaa ogeysiinaynaa laga bilaabo een, xilligan oo hadda aan warbixintaas gudbinayno ma- in ay qof walbaba gaadiidkeeda astaantii loogu talagalay ee taargadaheeda ay u samaystaan magaalada dhuusamareeb ayaa si xowdhi ah looga dareemayaa kiraynta guryaha waxaana uu sheegay gudoomiye macalin nuur cilmi cabdulle in dadka wax laga kiraynayaa ay la soo xiriiraan waaxda qaabilsan arrintan ee dowladda hoose si looga hortago falal amniga lidig ku ah oo laga soo abaabuli karo guryaha la kiraysto guryaha la kiraynayo caasimada waxaa ku yaala guryo badan waa shan xaafadood waxaan leenahay guri kasta oo la kiraynayo waa in qofka kiraysanaya uu yimaado xafiiska ku shaqada leh xafiiska howlaha guud iyo guryeynta ee dowladda hoose si loo sugo ama loo xaqiijiyo amniga waayo gurigan waxaa degi kara qof qarax samaynaya qof kharibaada ka qayb qaadanaya ma ogolaan doono guri la iska kiraysto qofka guriga leh waa inuu yimaada xafiiska inuu isdiiwaan geliyo caddeeyaa inuu gurigiisa uu kiro u rabo waxaan leenahay kuwii hore u kiraysnaana ha issoo diiwaan geliyaan kuwa hadda kiraysanayana ha issoo diiwaan geliyaan cabdulahi warsumo rooble dhuusamareeb mahadsanid cabdulaahi shir culusa ayaa laga helay dowladda qatar oo la sheegay in ay al-shabaab u wakiilatay sidii looga saari lahaa dowladda imaaraadka dekedda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari mar kale shaafici shariif maxamuud wargeyska The New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa baahiyey codod maqal ah oo uu ku sheegay in laga helay danjiraha qadar ee Soomaaliya oo ganacsade u dhashay ee qadar kala hadlaya sidii imaaraadka looga saari lahaa dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari cajaladaha maqalka ah ee la baahiyey ayaa lagu sheegay in safiirka uu ganacsade Al Muhandi kala hadlay in Al Shabaab wakiil ay uga tahay dowladda qadar sidii imaaraadka looga saari lahaa magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland kadib marka al-shabaab ay arrintaasi fuliyaan ayaa lagu sheegay in dowladda qatar markaasi kadib ay la wareegi doonto maamulka dekedda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari afayeen u hadlay dowladda qatar ayaa beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey waxa uuna sheegay inaysan jirin sababa dowladda qatar danaheeda ugu marto dal kale una farageliso arrimaha dal kale waxyaabaha kale ee laga ogaaday canjalada waxaa qayb ka in wadahadalka taleefanka ku dhex maray safiirka iyo ganacsadaha ay ka mid ahayd marka uu imaaraadka ka baxo boosaaso in heshiiska maamulka dekedda boosaaso ay la wareegi doonto dowladda qatar danjiraha qatar ee soomaaliya oo isaguna eedeynta ka hadlay ayaa sheegay in ganacsadaha uusan ula xiriirin isaga oo safiir ah hase yeeshee ay dhex martay sheeko gaar ah maadaama uu yahay muwaadin dalkiisa u dhashay warbixinta new york times uu daabacay ayaa lagu sheegay in dal in dalalka khaliijka ay lacag hub iyo argagixisanimo ku baahinayaan gudaha soomaaliya iyaga oo ku dhex marayo dagaal dana gaar ah ay ka leeyihiin waxaa kale oo warbixinta lagu xusay in dowladaha imaaraadka iyo qatar ee ku dagaalamaya gudaha soomaaliya ay laaluusha siiyaan saraakiisha soomaalida ah ee halkaasi ku sugan sida uu soo xiganayo wargeyska the new york times ee xogtani baahiyey si kastaba xogtani ayaa waxay tahay mid siro badan fashilaysa waxaana xogtani ka muuqataa in dowladda qatar ay danaheeda ka fushanayso soomaaliya ayna doonayso sidii imaaraadka oo dagaal uu kala dhexeeyo ugala wareegi lahayd dekedda magaalada boosaaso taasina waxay u soo maraysaa sida xogta wargeysku uu daabacayo ay sheegayso iyo siraha laga helay canjaladan al-shabaab oo iyaku ka dagaalama qaybo ka mida gobolka bari wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadashay sababta dib ay ugu dhacday doorashada maamulka galmudug mar kale shaafici shariif maxamuud wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye karafaan ayaa markii ugu horreysay shaaciyey sababta ka dambaysa dib u dhaca ku yimid doorashada galmudug sabriye oo wareysi siinayay laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa waxa uu sheegay waxa keenay dib u dhaca doorashada galmudug isagoona xusay in xukuumadda soomaaliya muddo bil ah ay ka shaqaynaysay isku keenidda beelaha galmudug iyo dhammaystirka khilaafka ka dhex jira madaxda maamulka taasina ay sabab u ahayd dib u dhaca ku yimid doorashada galmudug waxa uu tilmaamay in haatan qabanqaabada doorashada ay marayso meel wanaagsan isla markaasina dhowaan ay qabsoomi doonto doorasho xalaal ah sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixiyey safarka uu ra-iisul wasaare xasan cali khayre ku joogo magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ahna caasimada galmudug wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in dadaal badan uu sameeyey ra-iisul wasaaraha islamarkaasina uu isku keenay dhaqanka iyo culimada isagoo sidoo kalena tegay degmooyin iyo tuulooyin ka tirsan galmudug waxa uuna yidhi ra-iisul wasaaraha muddo ayuu joogaa dadaallo badan waa uu sameeyey wax uu arkay dhaqankii dadkii iyo culimmadii meel walba waa uu tegay degmo iyo tuulo waxa uu ku guulaystay in deegaanka iyo maamulka la isku soo dhoweeyo horeyna loo socdo ayuu yidhi wasiir karafaan doorashada galmudug ayaa la filayey in la qabto afarta bisha julaay balse ma aysan suurtagelinin iyadoona weli caqabado ka taagan yihiin arrimaha doorashada iyadoo shir dib u heshiisiin loo ballansan yahay inuu ka dhaco magaalada dhuusamareeb ayse qaadaceen qaar ka mid a beelaha ku midaysan galmudug oo iyaku si cad uga soo horjeesta shirkaasi sheegayna marnaba inaysan ka qaybgeli doonin dowladda federaalk soomaaliya dhankeeda guule ayay ka sheegatay dadaalada ay ka wada galmudug waxayna ku adkaysanaysaa in dhowaan doorasho xalaal ay ka dhici doonta galmudug hase ahaatee arrintan ay ahayn mid muuqata marka dhinacyo badan laga eego qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurcaal ayaa war ka soo saaray guddiga dowladda federaalk soomaaliya ay xil saartay qabashada shirka dib u heshisiinta galmudug mar kale cabdulaahi warsamo rable xilli dhowaan la filayay in magaalada dhuusamareeb uu ka furmo shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo bilow ah galmudug dhismaheeda loo wada dhan yahay ayaa kulan ay magaalada dhuusamareeb ku yeesheen waxgaradka iyo odayaasha degmooyinka dhuusamareeb iyo gurceel kaasi oo socday muddo shan cisho ah maanta lasoo gebagabeeyey waxaana laga soo saaray baaq lagu taageeray howlaha guddiga dib u heshiisiinta ee dowladda u xil saartay qabashada shirkaasi iyadoo hadalka odayaashan lagu caddeeyey in ay garab taagan yihiin sida hawsha u socoto iyagoo dhanka kalena baaq u diray beelaha kale ee aan weli ka soo qayb gelin gogosha kuwaasi oo muhiim u ah ka qayb noqoshada dhismaha galmudug lagu wada heshiis yahay gogosha waxaa dhigay dowladda dhexe annagu kalama aanu shirin kalamana annaan showrin dalkana dowladdu ayadaa dowlad ka ah markii ay gogosha dhigtay gogashii dibu heshiisiinta guddigii dibu heshiisiintuna uu yimid waxaan qaadanay si buuxda boqolkiiba boqol inaan guddiga dibu heshiisiinta la shaqayno inaan caloosheeda idin tusno inaan guryahayaga idinku soo dhoweyno in wixii dhaxamooda carruurtayada noqdaan in aysan adinka noqon walaalayaalow baaqaas ayaa beelweynta bahweynta cayr soo jeedinaysaa waxgaradkeedu ciddii arrin kala qabtay yousan siyaasad ka noqonin waxaan leenahay shirarka midna waa masiiri midna waa turxaanbixin qabiil isku turxaanbixinayo aad baan qabaa'ilku inay isturxaanbixiyaan u soo dhowaynaynaa beelaha yimid oan ognahay oo soo ajiibay gogoshaas iyo dib u heshiisiinta inaan halkaan uga mahad celin waa mahadsan tihiin waad u dhulateen waanaad u dhalateen dhagafudaydkiinna iyo karaamadiinna iyo qaran jacaylkiinna amaalkeedub leey isla markaas halkaan waxaan uga yeeraynaa beelaha kale ee weli aan imaan waxaanu leenahay baaqaan horaa loo jeediyey waa ku celcelinaynaa si aad u ogaataan inaynaan ka caajisin dalabkiinni iyo sugitaankiinni soo dhowaada walaayaalo dhusukaana keena gogasha waxaa fidisay dowladda dhexe laakiin nasiibkaa ahaaday dhuusamareeb in laga fidiyo annagu mar haddii deegaankii aanu deganayn gogashii laga fidiyo waxaan si shuruud la-aana iska xil saarnay walaalaha kale inaysanan naga dhaxamoon soo dhoweyn diiran aan ugu talagalno xilkaasaan idinkugu yeeraynaa gogasha dowladda dhexaa fidisay reer galmudug aan soo dhowaynaynaa waxaan leenahay waxaan idinku soo dhowaynaynaa gacmo furan weji furan qalbi furan rabitaan ka runsheegid walaalnimo annagoo goglihiinna sii fidi doonna annagoo guryihii horeba uga baxnee dhaxan ka jiifna annagoo wax walba dar yeelayna annagoo meel kasta idinkaga hor imaanayna sida ay ku habboon tahay ama ugu wanaagga badan annagoo idiin soo dhowaynayna waxaan idin leenahay soo dhowaada si aanu helno midnimo si aan u helno dawlad loo dhan yahay si aan u helno dhabbihii dhismihii galmudug si aan u helno oo ay noogu saxnaato sidaasaan isoo jeedinaynaa labadii maalmood ee u dambeeyey waxaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug soo gaarayay tiro odayaal ah oo qayb ka noqonaya madasha dib u heshiisiinta beelaha galmudug kuwaasi oo matalaya qaar ka mida beelaha degmooyinka galmudug cabdulaahi horsamar oble dhuusamareeb ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa magaalada baydhabo ka daafurayay madasha arrimaha bini-aadinimada dalka axmed saadaq yarow ayaa warkana ka soo diray magaalada baydhabo madashii labaad ee sanadkan looga arrinsanayo arrimaha bani-aadanimada ayaa ka qabsoontay magaalada baydhabo iyadoona ay kasoo qayb galeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed oo ay weheliyaan wasiiro ka socda dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada ee qaabilsan wasaaradaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedyada madashan waxaa daafuray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyadoona ay kala soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay hay-adaha deeqda bixiya ee caalamka waxay ahayd maanta farxad annaga haddaanahay dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan diyaar unahay annagoo faracsanayna dowladda federaalka inaan la shaqeyno cid abaarihii cidii nagala shaqeynayso samafalka iyo haylaha samafalka iyo sidii dadkaan looga bixin lahaa duruufaha adagay ku jiraan annaga oo allaaya u shaqeeya hanowda aadan diyaar ayaan lanahay dowladda federaalkana waxaan ka codsanayna qaramada taasoo kale ah ayagana inay dhinacooda ku geystaan insha allah dadka reer koonfur galbeedna ayagana waxaan kula talinaynaa inay meel walba ay joogaan ay isu degmadaan oo ay dadka walaalahooda oo dhibaataysan oo daruufaha bini-aadanimo ay haysan ay ayagana gacan siiyaan oo meel kasto ay joogaan ay isu degmadaan si walaalnimaa
sharaf weyn bay tahay maanta inaan kala soo qaybgalaanayo wixii xukuumadda federaalka shirka arrimaha bini-aadanimada oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada baydhabo taasay macnaheedu tahay aad ku warqabtaana ra-iisulwasaaraha xukuumadda federaalka inuu shaqo fiican oo dib u heshiyiinta siimta iyo arrimaha qaraweynta ciidamada uu ka wado maamul goboleedka galmudug taasi waxay tusaysaa in dowladda federaalka ay kala shaqeyn karto maanta baydhabo shaweynaha ka furmaya ra-iisul wasaarahiina joogo galmudug soo dhawaanshaha iyo kalbaxaydka iyo wada shaqaynta u dhexaysa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada xidhiirka annaga iyo dowlad goboleedada naga dhexeeya waa mid guuna oo sii adkaanaya marka marka ka dambaysa oo qoto dheer oo wada shaqeyneed oo kaashi oo wada tashi xidhiirka ayahay waa sii adkeyneynaa wayna sii xoojin doonaa duwaxweynta dastuurkana qeybgoyn doonaa ee ka qaadan doonta daafurka shirka kadib wadahadal albaabada u xiran yihiin waxaa yeeshay wasiirada maamul goboleedyada iyo deeqbixiyayaasha kaasi oo warmutiyeedkii ka soo baxay warbaahinta uu u akhriyey mukhtaar sheekh xuseen jimcaale oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya madasha waxay si mug leh ula ula turgistay caalada loogula turguray caalada biniaadnimada ee ka jirta waddanka wadashaqeynta dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedka iyo muhiimadda ay leedahay jaadijinta gargaarka biniaadnimo biniaadamnimada heer federaal heer maamul goboleed waxaana madasha leysku raacay qodobada soo socda koo in la xoojiyo wadashaqaynta iyo xog wadaagga la shaqaynta iyo xog wadaagga wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka heer federaal iyo wasaaradaha iyo hay-adaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee heer dowlad goboleed in laga wada shaqeeyo sidii hoos loogu daadajin lahaa arrimaha gargaarka iyadoo la gaarsiin la gaarsiinayo heer guulo si loo dhiso awood awoodda u adkaysiga iyo dhaqsa kusoo jawaabida musiibooyinka dadka heer gobol heer degmo ilaa heer guulo in la joogteeyo kulamada iyo shirarka si ay taasi u noqoto fursad aqoon wanaag iyo iskaashi u dhaxeeya wasaaradda gargaarka iyo maalinta masiibooyinka ee federaa iyo wasaaradaha hayadaha gargaarka iyo maalinta masiibooyinka ee dowlad goboleed
madashan oo sanadkiiba afar jeer la qabto ayaa soo bilaabatay sanadkii labada kun toddobiyo tobankii waxaana ujeeddada loo qabtaana ay tahay sidii la isugu dubi lahaa kaalmada bini aadamnimo ee dalka maasaned axmed saabaq beesha caalamka ayaa war ka soo saartay xaaladda galmudugka dibi safar shalay ay ku tageen magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug mar kale shaafici shariif maxamuud xubnaha beesha caalamka ee shalay booqashada ku tegey magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa waxa ay war ka soo saareen xaaladda galmudug gaar ahaana shirka dib u heshiisiinta iyo doorashada ugu horeyn beesha caalamka ayaa bogaadisay dadaalada miradhalka ah ee uu ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ka wado halkaasi sidoo kale waxa ay sheegeen inay rajo wanaagsan ka qabaan inay dhowaan uu qabasoomo shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug qoraalka ayay sidoo kale ku sheegeen in ay filayaan in doorashada dowlad goboleedka galmudug ay ku dhacdo qaab xor iyo xalaalaab taasi waxay horseedaysaa in la helo dowlad leh maamul midaysan oo ka shaqeeya rabitaanka shacabka ayaa lagu yidhi war ka soo baxay beesha caalamka safiirada fadhigoodu yahay magaalada muqdisho iyo wakiilada qaramada midoobay midowda afrika iyo igaad ayaa ugu dambayntii ka mahad celiyey sidii diiraneed ee loogu soo dhoweeyey magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya dhowaan ayaa la filayaa in doorasho ay ka dhacdo galmudug walow hadda xaaladda ay tahay mid cakiran islamarkaasina la isku diidan yahay shirka dib u heshiisiinta ee dowladda federaalk soomaaliya ay u madalisay in la iskugu yimaado magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug qaar ka mid a beelaha ayaana ka cagajiidaya waxaa ka garab socda shir kale oo ka socda magaalada hoobyo ee gobolka mudug kaasi oo ay leeyihiin qaar ka mid a beelaha ku midaysan galmudug waxaa laga cabsi qabaa in qodobada ka soo bixi doona shirkaasi ay ka hor imaanayaan shir kadib heshiisiinta iyo doorashada ay dhigtay magaalada dhuusamareeb dowladda federaalk soomaaliya dhankeeda dowladda ayaa u dadaalaysa sidii shirkaasi inta uusan soo idlaanin loo firi lahaa shirka dib heshiisiinta kadibna loogu xejin lahaa doorasho ka dhacda galmudug waxayna dowladda sheegaysaa marar badan inay isku soo dhoweysay dhinacyada walow qaar badan oo ka mid a beelaha ku midaysan galmudug ay tabashooyin weli qabaan maasaned shaafici guud ahaan waxaa intaas ku dhan warkii hamin aad kala socoteen raadiyaha cadaado shaafici shariif maxamuud ayaa warka soo saara anigoo cumar ayaan la socodsiinay warkaan warka xiga waa cumar saxayfiye shaafici shariif oo idinle sidaas iyo nabadgelyo